والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال تعالى إلهي وحيري شرع إلهي وجدي بين وصن لكم waxaa ilaahay idiin jideeyey min addiini diinka xaggiisa maa wasaa bihi nuuxa wixii nebiyullaahi nuux uu ilaahay amray iyo waladiikii owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga nebi maxamed aan kuu waxyoonnay wamaa wasaynaa wixii aan amarnay bihi maaga ibraahiima ibraahiim waxaan amarnay wa muusaa wa ciisa nabi muuse iyo nabi ciise wixii aan amarnay ayaa la idiin jideeyey baa ilaahay leeyahay ummaddaa nabi maxamed haddii aad tihiin oo waxaa ilaahay uu noo caddeeyey oo noo jideeyey waa maxay an aqiimu diina diinta toosiya walaa tatafaraquu fiih hana ku kala teginoo ha isku khilaafina kabura cala almushrikiin gaalada waxaa ku adkaaday oo culays ku noqday maa tadcuuhum ilayh waxa aada ugu yeeraysaan oo waa maxay waa waxdaaniyada ilaahay wey in keligii la caabudo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku adkaatay wey allaahu ilaahay yejtabii wuu dooranayaa ilayhi diinkiisa wuxuu u dooranayaa man yashaau qofku doono wayahdii wuu hanuunini ilayhi xaggiisa man yunib dariiqiisa toosan iyo diintiisa uu jecel yahayna ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa man yunib qofka laabanayo ilaahay u noqonaya subxaana aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu caddeeyey sharaa'icda ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada kusoo dejinaya ee uu la soo dirayay inay hal tahay waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala uu aayadda noogu sheegayaa shanta ululcasmiga la yidhaahdo oo rususha u fadliga badan waxaan idiin jidaynay baa ilaahay leeyahay haddii aad tihiin ummati ummaddii muxamediyada haddaad tihiin ee ummadaha ugu dambeeyey wixii nebiyulaahi nuux aanu amarnay oo nebi moxamed aan u waxyoonnay nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise wixii aan amarnay kaasaan idiin jidaynay wey kaas qaata aayaddu waxay caddaysay oo ilaahay noogu sheegay shanta ululcasmiga la yidhaahdo ee rususha ugu fadliga badan oo ilaahay uu ku amray subxaanahu wa tacaala nabigu inuu raaco oo ku daydo way fasbir kamaa sabara ululcasmi sida ululcasmigii kaa horeeya u sabreen sabar oo dacwada dhibka kaa soo gaaraya ku sabar baa ilaahay leey waxaa lala soo diray ululcasmiga rususha ululcasmiga la yidhaahdo oo adiga kaa horeeyay ululcasmigu waa shan nabi moxamed sala allahu calayhi wasalama ugu dambeeyey nabi nuuxna wuu ugu horeeyaa xagga yacni zamanka iyo taariikhda markii la yidhaahdo nabi nuux baa ugu horeeyey nabi ibraahim baa ku xigo nabi muusaa ku xigo nabi ciisaa ku xigo nabi maxamed baa ugu dambeeyey waa xagga zamanka iyo say u kala horeeyeen marka xagga afdaliyada iyo fadiilada markii la fiiriyana nebi moxamed baa ugu horeeya sala allahu calayhi wasalam waa isagaa lamber kow ah nebi ibraahim baa ku xigo nabi muusaa ku xigo nabi ciisaa ku xigo nabi nuux baa ugu dambeeya xagga afdaliyada markii la fiiriyana waa sidaa marka rususha ululcasmiga la yidhaahdo wixii loo jideeyey oo ilaahay ku amray sharaa'icda ilaahay oo ambiyada la soo diraya hal bay ahayde usuushu hal unbay ahaayeen asalka yacni lala soo dirayo waa towxiidka in ilaahay la waxido rusushiisana la rumeeyo cibaadada ilaahay loo khaliso subxaanahu wa tacaala oo ikhlaas lagula yimaado akhlaaqda la wanaajiyo oo akhlaaqda wanaagsan ayay sharaa'icdu amrayaan ambiyaduna way ka sinaayeen akhlaaqda wanaagsan waxa fiican oo lays amro wey wanaagga xumaanta iyo akhlaaqda xun oo dhanna laga tago hel ilaahay ma jecle marka ambiyada dacwadoodu waa hal rususha ululcasmiga la yidhaahdo ku dayaale aayaddu waxay jamcisay shanta ululcasmiga la yidhahdo sida fii suurati alaxzaab ba ilaahay ugu sheegay aayad kaloo lagu jamciyey waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxi waibraahiima wa muusa wa ciisa bni maryam aayaddaana waa lagu jamciyey ululcasmiga shanta ah marka rususha ululcasmiga waxaa ilaahay u jideeyey yaa la idiin jideeyey qaata oo waxa ilaahay ugu jideeya waa maxay an aqiimu diina walaa tatafaraqu diinta qaata oo diinka ku camal fala iqaamat diin saddex buu ku imaan karaa baa la yidhahdaa iimaan iyo cilmi iyo camal diinka waa inaad rumayso inuu yahay munazal min cindi illaah rasuulkaa lagu soo yani ilaahay uu kusoo dejiyey la soo diray iyo rususha ka horeysaba inaad rumayso waalcilmu inaad barato waalcamalu inaad ku camal fasho markaasaa diinta ogta wey iimaanka u horeeya qofku hadduuna waxa rumaynin dee wuuba ka jeesta haddana waa inuu barto asagoon baranina diinkii ma toosin karo oo iqaamatu diin waa in la barto wey markaad barataa diinka ku camalfalaysaa sidau ahaad u qaadanaya walcamal markaas haddana waa inaad ku dhaqanto wey dee diinka ilaahay wuxuu usoo dejiyey waa in lagu dhaqme waa in lagu dhaqmo oo wanaagga adduunye iyo midka aakhiraba lagu gaaro kaasaa ilaahay yeelay diinka markaa diinta ooga oo toosiya rumeeya barta ku camal fala walaa tatafaraquu fiih hana isku khilaafina ilaahay le tafaruqa ilaahay wuu diiday ambiyada ilaahay wuxuu la soo diray iimaan iyo an yakuuna annaasu yacni jamaaca waaxida inay noqdaan hal ummada lianna diinta loo soo dirayo ilaahoodu waa waaxid rasuulkoodu waa hal loo soo diray diintaa la amrayana waa hallo waa diinta islaamka wa iyo waxdaaniyada ilaahay marka waxaa yacni ambiyada lala soo diraya yacni ilaahay u diiday diinka uu la soo diray wuxuu diidayaa inay ummaddu kala tagaan wa tafaruqa waxa la yidhahdo iyo kala tegidda sida ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadda kaleba uu ku leeyahay fii suurati ali cimraan wاctasimuu bixabl اllaahi jamiica walaa tatafaraquu ilaahay xarigiisa qabsada hana kala tegina marka tafaruqu dhibaato u leeyahay mashaakil oo dhan iyo dhibaato o dhan ba tafaruqa unbuu ku jira tafaruquna waxa weeye waa in caqiidada iyo camalfalka diinta iyo fahamka diinta lagu kala tago la diido sida ilaahay iyo rasuulkiisa u amraa si aan ahayn loo fahmo kaa waa dhibaato wey yani ummadaha islaamka yani waxa dhibaateeyey hadda quwadoodii iyo dowladnimadoodii iyo cizigoodii waxa baabi'iyey waa tafaruqowna iyaga dhexdooda tafaruqa dhexdooda marka ilaahay wuu naga reebay subxaanahu wa tacaala tafaruq gaaladu marka waxay yani ku cuslaaday baa ilaahay leeyahy kabura cala lmushrikiin maa tadcuuhum ilayh waxaad ugu yeeraysaan gaalada way ku adkaatay ilaaha waaxida ha la caabudo way ku adkaatay gaalada ajcala alaalihata ilaaha waaxida ina hada la shay-un cujaab ilaahyihii badnaa markii rasuulka la soo diraya calayhi salaatu wasalaam ilaahyo badan asnaan badan baa la caabudaya oo kacbada dhexdeeda iyo xaramka dhexdeeda intii la dhigay lagu caabudayay saddex boqol iyo lixdan sano yaa meesha yaale qolo la arka ay mid gaara soo samaysatay marka ma ilaahyihii badnaa buu hal ka dhigay kuwaa badan baaba nagu filnaan la hal keliya ajcala alaalihata ilaahan waaxidan marka ilaaha waaxidaa la caabudayaa way ku adkaatay laakiin diidadaa ay diidayaan ilaahay una hanuun wuxuuna u qorin diidadaa ay diideen waxba ka dhigi maysa diid laanna ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa qofkuu rabo u dooranaya qofkuu doon ilaahay wuu hanuuninaya wanaagsan wuu hanuuninaya sharaca ilaahay wuu jideeye lakum adinka min addiini diinka xaggiisa maa wasaa maa kii wasaa uu amray bihi maaga nuuxa nabi nuux waladii kiibuu ilaahay idin jideeyey awxaynaa aan waxyoonay ilayka adiga yaa muxamed sala allahu calayh wasalam wamaa wasaynaa wixii aan amarnay bihi maaga ibraahiima ibraahim waxaan amarnay nabi ibraahim wa muusaa nabi muuse aan amarnay wa ciisa oo waa maxay waxa aan amarnay oo nabi maxameda anuu waxyoonay hadda aan umadiinaan qaata aan idinleenahay oo ku dhaqma an aqiimu diina diinka ooga wey diinka qaata oo rumeeya oo barta oo ku camal fala walaa tatafaraquu ha kala tegina fiihi diinka ha ku kala tegina kabura cala almushrikiin leanna diinka haddii lagu kala tago ducfi baa imaanaya dadkii lakala ummaddu kala jeesato ducfi baa meeshaa imaanayo diinkii yani diinku wuxuu quwo ku yeelanaya in yadda waaxida lagu qaato kabura cala lmushrikiina gaalada waxaa ku cuslaaday oo culays ku noqday oo ku adkaaday maa tadcuuhum ilayh waxaad ugu yeeraysaan oo waxdaaniyada ilaahay subxana wa ila ilaahay keligii la caabudaa asnaamta iyo waxaa min duunilaahi la caabudayo o dhanna laga tago allahu ilaahay yejtabi wuu dooranayaa ilayhi xaggiisa ee ilaa diinihi wey man yashaau qofkuu doono qofkuu doono buu ilaahay diintiisa u dooranaya dadka wan wanaagsan ee ilaahay uu yacni ka raali noqday ee ummaddan ugu khayr badnaa ambiyada iyo inta raacday waa inta ilaahay uu diinka u doortay wey wayahdii ilaahay wuu hanuuninayaa ilayhi ilaa diinihi diinkiisa iyo dariiqa uu raalliga ka yahay man yuniib qofka ilaahay u laabanaya subxaana wa tacaala wamaa tafaraquu ilaa min bacdi maa jaaahum alcilm baqyan baynahum aayadana ilaahay wuxuu noogu caddaynayaa ummaddaa iskhilaaftay ummadihii ummaddan ka horreeyay ahlu kitaabka ayoo iskhilaafay iyo ummaddaa naftoodu markii uu u yimid xaqii ma aysan iskhilaafin ilaa markuu cilmi iyo caddayn ay u timid xaqii markuu u yimid oo xaqii loo caddeeyey kadib bay iskhilaafeen wamaa tafaraquu ma aysan iskhilaafinoo ma aysan kala tegin oo tafsiirka koowaad hadda yacni waxaanu ku fasiraynaa waxaa weeye leeyihiin mufasiriinta badankoodu ehlu kitaabkii baa loo jeedaa ehlu kitaabku waxay iskhilaafeen marka wixii caddaa ee ay yaqaaneen maxaa yeele kitaabkoodu wuxuu ka warramayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kitaabkoodaa loogu sheegay nebiyu akhiru zamaan inuu soo bixi doono meeshuu ka soo bixi doono sifaadkiisa iyo nactigiisa oo dhan bay hayeen mar alla markay wixii ay yani yaqaaneen oo loo caddeeyey horay usii yaqaaneen oo u yimid ayay iskhilaafeen qaarna iimaankii bay qaateen qaarna way diideen way ka tageen fa minhum man aamana wa minhum man kafaruu falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih wixii ay yaqaaneen markuu u yimid bay markaa diideen wamaa tafaraquu ma aysan kala teginu ma aysan iskhilaafin ilaa min bacdi maa jaaahum alcilm aqoontii iyo cilmigii markuu u yimid cilmigu waa qur'aanka loo jeeda hadda markuu qur-aankii u yimid ayay iskhilaafeen lianna alcilma kulluhu yuukhad min alqur'aan cilmiga xaggee laga qaatay qur-aanka laga qaatay ka cilmigan u imaanaya waa maxay waa qur-aankii baa u yimid wey ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii uu soo dejiyey xaqa ahaa oo nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam cilmigii baa u yimid tilmaantii iyo sifaadkii ay sii haysteen oo dhab aha u timid markaasay iskhilaafeen wey maxay isu khilaafeen baqiyan baynahum baqiyan yacni dulman iyo wacudwaanan weeye gardarro iyo xadgudub waa cudwaan weeye xadgudub iyo dulmi ayay isu khilaafeen way oga jeesteen oo waa maxay dulmigaa iyo cudwaanka xasadnimo iyo cadaawad baa gashay oo intoodii wax taqaanay ee ahlu kitaabka hore ahayd ee yacni aqoonta lahayd ee adduunye jeceel iyo madaxnimadii ay haysteen ee dadku ay la socdeen darteed bay u diidayaan xaqi u diiday oo in badan xataa inay kitaabkoodii bedelaan oo tilmaamihii iyo sifaadkii ka warramayay xaqa ka warramayay oo dhan ay bar qaar badan qariyaan waxaa ku kalifaysay yacni adduunye jeceel iyo ka dulmi iyo xasadnimo kuwii yacni ayagu aan kitaabka lahayn ee ay ka- ay ka mid ahaayeen reer qureysheed ay ka mid ahaayeenna kuwoodii madaxda ahaa iyo kuwii ru'asada ahaa xaqii bay ka soo horjeeseen waa dulmi wey dulmi wey baqiyan baynahum walowlaa kalimatun kelimad haddayna si jirin kelimo oraah sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa ka hormartay oo waa maxay bitaakhiiri alcadaabi canhum qolada wax beenisa inaan markaaba la halaagin ee cadaabka laga dibdhigo qiyaamaha loo dibdhigo taasuu ilaahay horay u ballan qaaday marka kelimadaasaa horreysa walowlaa kalimatun kelimad haddayna jirin sabaqad hormartay min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay ilaa ajalin musaman ajal la magacaabay baa lagu xidhay wahuwa alqiyaama weeye bal isaacatu mawciduhum baa ilaahay saacadda qiyaamaha ballankooda iska dhaaf kuwa wax diiday oo gaalnimada iyo beeninta laga kari waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaliim oo markiiba cu- cuqubada kuma soo dadejinaye saacadda qiya- qiyaamaha la kala bixinayaa dadka Ah. marka kelimadaas ilaahay xaggiisa ka hormartay ee ballanka loo qabtay oo kelimadaasoo ah bitaakhiiri alcadaabi canhum ilaa yowmi alqiyaama haddayna kelimadaa jirin laqudiya baynahum haddaa la kala xukumi lahaa oo maxaa lagu kala xukmin lahaa dee bihi laakiin kaafiriin wain jaa lmuminiin gaalada waa la halaagi lahaa markiiba waa la dabar goyn lahaa dan baa laga dhiga muminiintana ilahay wuu badbaadin laha waaba dhammaan lahayd xoog soo ma laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday in qiyaamaha loo dibdhigayo oo hadhow la kala bixi doono waina aladiina kuwa uurisu lkitaaba kitaabka la siiyey kitaabkii la dhaxashiiyey min bacdihim bacdi alambiyaa waa tafsiir ambiyadii hore bacdigooda kuwa kitaabka la siiyey waa reer banu israa'iil oo kit- kutubtii ilaahay ambiyada uu ku soo dejiyey oo nebi ciise ayuu nebi maxamed ka horreeyey iyo nebiyullaahi muuse calayhim asalaatu wasalaam ambiyadaa hore kutubtii markay ambiyadii dhinteen kuwii la siiyey kitaabka qaatay ee la dhexashiiyey la fii shakin min bacdihim bacdi alambiyaa way markaa ambiyadii gadaashooda ama min bacdihi min bacdi lumam alkhaaliya ummadihii ka horreeyay bacdigood ayaa kitaabkii la siiyey oo ayagaa ummadan ummadaha ugu dambeysay ummadda nebi maxmed ayagaa ka horreeyo ummadihii hore oo dhan ayagaa ka dambeeyey marka ummadihii hore gadaashooda kuwa kitaabka la siiyey la fii shakin bay ku sugan yihiin minhu min alqur'aani aw min annabiyi sala allahu calayhi wasalam labada tafsiir baa sax ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray shaki bay kaga sugan yihiin way diideen yacni nabi lasoo bixinayo dambaa ma jiro nabigan ma aha nabigii kitaabkeena lagu sheegayay shaki bay la yimaadeen qur-aankii bay shakiyeen ilaahay uu soo dejiyey la fii shakin bay ku sugan yihiin minhu nabigay shaki kaga sugan yihiin ama qur-aanka lagu soo dejiyey shakigaasoo muriibin weyn shaki weyn bay ku sugan yihiin wamaa tafaraquu ma aysan kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigii iyo aqoontii markay u timid bacdigee baqiyan dulmi baynahum dhexdooda ahaaday ah, dulman iyo waxasadan wey cudwaan iyo xasad xasadnimo iyo dulmi iyo isu khilaafeen yacni ah, isu khilaafeen oo iimaankii u diideen qaar badan oo ka mid ah walowlaa kelimatun kelimad haddaysan jirin sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormar oo in cadaabka laga dib laga- laga dibdhigayo ilaa yowmi alqiyaama ilaa ajalin ajal laga gaaro ajalka oo musaman la magacaabo waa yowm alqiyaame laqudiya baynahum waa la kala xugmin lahaa kuwa iimaanka qaatay iyo kuwa diiday waa la kala xugmin lahaa oo kuwa gaaloobay baa la halaagi lahaa kuwa muuminiintaana ilaahay wuu badbaadin lahaa haddaa la kala xugmin lahaa adduunyada wey laakiin ilaahay hore u ballan qaaday in dib loo dhigayo wey wa ina aladiina kuwa uurisu lkitaaba kitaabka la siiyey min bacdihi min bacdi alambiyaa ama min bacdi alumami alkhaaliya ummadihii hore horey u tegay ama ambiyadii hore kuwa kadib gadaashooda kitaabka la siiyey la fii shakin bay ku sugan yihiin minhu nabiga calayhi salaatu wasalaam shakigaasoo murimin weyn weyn falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirt falidalik fa ilaa dalika diin weyn laamku bimacnaa ilaa wey falidaalika fa ilaa daalika diin fadcu dadka ugu yeer diinka uu ilaahay kuu waxyooday rusushii kaa horeysay oo ululcasmiga ahaydna lala soo diray diinkaa dadka ugu yeer wastaqim adiguna ku toosnow kamaa umirta sidii lagu amray sidii lagu amray ku toosnow walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum dadka hawadooda ha raacin yacnii malahooda iyo waxa naftoodu jeclaatay iyo maankooda ay kuu sheegayaan ha raacin waqul waxaa tidhaahdaa markay kuu soo jeediyaan hawadooda yani kuwa gaalada ah, rasuulka calayhi salaam markas way la hadli jireen waxay dhihi jireen aan yani meel dhaxa isugu imaano ilaahyaha anaga marnala caabud adigana ilaahagaan kula caabudaynaa aan wax isla wadana waxaasay usoo jeedinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam de xaqu waa xaq waa la raacaya meel ka dhex meel kaloo loogu tegaya baatilka iyo xaqii lagu dhexdhexaadinaya ma jiro xaqa unbaa la isugu imaanaya waxaan xaq ahayna waa in laga tago un. bas xaqana la qaato marka hawadooda ha raacin waqul waxaa tidhaahdaa markay sidaa kuu yidhahdaan wax kuu soo jeediyaan ama kuula yimaadaan aamantu waxaan rumeeyey bimaa un- bimaa anzala allah ilaahay wixii uu soo dejiyo min kitaabin kitaaba kutubtii ilaahay soo dejiyo o dhan baan rumeeyey wa umirtu waxaa lay amray liacdila baynakum dhexdiinana inaan cadaalad u sameeyo oo da- yacni dacwada xaqa aan idinkugu yeerayo inaan cadaalad idinkugu sameeyo oo dhammaantiin aan idin gaarsiiyo kulligiin waa idiin sheegay liyacdila baynakum waa dacwada ama cadaalad baan idiin samaynayaayo axwaashiina dhon xaaladihiina wixii idin soo maray oo dhan cadaalad baan idinkugu samaynaya wa umirtu waxaa lay amray liyacdila baynakum liyacdila likay acdila baynakum dhexdiina inaan cadaalad sameeyo wa umirnaa linuslima oo kale wey Ah. marka inaan cadaalad sameeyaa laygu amray allahu ilaahay baa rabbunaa rabbigeenna wa rabbukum annaga mu'miniinta ah rabbigeennu waa allah adinkaa diiday oo gaaloobayna rabbigiinu waa allah ilaahay baa khaaliqeenna asagaana irsaaqayo arrimahoo dhan asagaa iska leh allahu ilaahay yaa rabbunaa rabbigeena wa rabbukum rabbigiina lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum annaga waxaa noo sugnaaday camalkeenna iimaanka iyo camalka wanaagsan inaan ku da cibaadada weeye wixiina la amray baan qaadana walakum acmaalukum adinkoo gaalnimada iyo shirkiga iyo waxaad ku dhex jirtaan oo diideen inaad ka hartaan baa idiin sugan laa xujata baynana wa baynakum wax dooda dhexdaanada ma taalo waxaan isku qabsanaynaa ma jiro bas lanaa acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum wax dood iyo khusuuma ah ma jirto allahu ilaahay yaa yajmacu baynana ilaahay baana kulmin doono ilaahay hortiisaa la isugu imaan leanna ilahay wuxuu ballan qaaday dadkao dhan in lasoo kulmin doono hortiisa la keeni doono la xisaabi doono wa ilayhi xaggiisa unbuu almasiiru almarjicu ahaaday falidaalik fa ilaa daalika diin fadcu dadka ugu yeer wastaqim toosnow kamaa umirt sida lagu amray u toosnow rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu leeyahay sidii lagu amray u toosnow wastaqim kamaa umirt a sidii lagu amray u toosnow sidii lagu amrayna dadka ugu yeer oo dacwada u gaarsee walaa tattabic ahwaa'ahum ayadanu yani fastaqim kamaa umirta ayadana wastaqim kamaa umirta way suuratu shura fi suurati huudna way ku jirta ayadana fastaqim kamaa umirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani ciro yar buu lahaa oo kasoo baxday garkiisa iyo madaxiisa ilaa toddoba iyo toban xaboo ciraa ku taallale kii la weydiiyey rasuulka ilaah waad cirowde ciraa kaa soo baxday leeyihi shayabatnii huudun waa khawaatuha bunawi huud iyo suuradaha la midka ah ay cireeye fastaqim kamaa umirt sidii lagu amray u toosno walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum dadka hawadooda ha raacin maankooda iyo waxay iska jeclaanayaan naftoodu ay jeclaatay ha raacin waqul waxaad tidhaahdaa aamantu waxaan rumeeyey bimaa anzala allah ilaahay wixii uu soo dejiyo min kitaabina kitaab kutubta ilaahay soo dejiyaan rumey ambiyada ilaahay kutubta ugu soo dejiyo dhan waa xaq iimaanka arkaantiisa waxaa ka mid ah aliimaanu bilkutub kutubta ilaahay soo dejiyo dhan inaad rumayso rususha ilaahay uu soo diroo dhanna waa inaad rumayso leanna dacwadooda waa hal wey haddii aad kitaabta kutubta mid diido ama aad yani rususha mid aad diido kulli adigoo beeniyey bay noqonaysa wa umirtu waxaa lay amray liyacdila baynakum cadaalad inaan sameeyo dhexdiina dacwada inaan dhammaantii idin gaarsiiyo o idinku simo yacni waxa waxa dhexdiina ka dhacayo o dhan iyo axwaashiina inaan cadaalad ku sameeyo wey allahu ilaahay rabbunaa rabbigeen weeye wa rabbukum rabbigiin wey khaaliqana abuuray oo na irsaaqayo dhammaanteenba waa ilaahay subxaanahu wa tacaala lanaa acmaaluna acmaasheenni baa noo sugnaatay walakum acmaalukum dadka camalkooda wuu kala dumayaa sida ilaahay uu fii suurati leyl uu ilaahay ku leeyahay ina sacyakum la shataa camalkiinu waa kala duwan yahay acmaasha dadka way kala duwan yihin dadka ilaahay uu hanuuniyey ee iimaanka leh wanaagsan acmaashooda waa gaal acmaal wanaagsan bay leeyihiin iimaan iyo cibaado iyo toosnaan waxa aan iimaanka qaadanin ama intay iimaanka qaateen aan si dhaba ugu toosnaaninna camalkoodu waa gaal lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum laa xujata baynanaa wa baynakum annaga iyo adinka wax muranahoo naga dhexeeyaa ma jiro laa xujata baynanaa wa baynakum laa khusuumata baynanaa wa baynakum dood dhexdeenna ma taallo muran dhexdeenna ma yaalo allahu ilaahay baa yajmacu baynanaa ilaahay baa na soo kulmi doona wa ilaahi lmasiir gaalada intooda badan dee yacni in la soo celinayo oo qiyaamo dadka lasoo jamcinayo ayayba inkirsan yihiinbo qiyaamahayba beeninaya saacadda qiyaamahayba inkiraya marka ilaahay xaggiisaa loo laabanaya wa ilayhi lmasiiru almarjic wاladiina yuxaajuuna fi اllahi min bacdi ma اstujiiba lah xujathm daaxidaة cinda rabbihim wاladiina kuwa yuxaajuuna doodayo murmayo fi llaahi fii diin اllahi ilaahay diintiisa ku murmayo min bacdi ma اstujiiba lah markii ilaahay iyo rasuulkiisa la ajiibay bacdigii lahu lilaahi ilaahay markii la ajiibay iimaankiisa la qaatay lahu lirasuulihina waa loo celiy markii rasuulkiisa la ajiibayo mucjizaad cadcad buu la yimid markaa dadkii way rumeeyeen xaqi baa u caddaaday wey kuwa markaa weli ka murmayo xujatuhum xujadoodu daaxidatun baadil wey xujo aan meel qabsanaynin oo baadila weeye cinda rabbihim tu ilaahay agtiisa laga aqbalayo maa xujadaas daaxido yacni waa xujo aan aan jirin weeye waa mid baadil ah oo meel ay ku taagan tahay aan jirin kuwa ahlu kitaabka ah yaa waxay ku oran jireen yani muslimiin muminiintii waxay ku leeyihiin kitaabunaa qabla kitaabikum wa nabiyunaa qabla nabiyikum wa naxnu khayrun minkum ama wa diinunaa khayrun min diinikum nabigeenni baa idinka horeeyey kitaabkii naloo soo dejiyey baa kiina ka horeeyey haddaba annagaa idinka khayr badan dib baad ka imaateen adinku ya marka xujadaas ay- iyo dacwada ay ku doodayaan oo ay sheeganayaan taas waa mid baadil ah mid ilaahay agtiisa la- laga aqbalayo maaha maxaa yeelay rasuulka hore allihii soo diray baa nebi maxamedna soo diray sala allahu calayhi wasalam ambiyadu sidaa unbay usoo socdeen ilaa nebi maxamed lagu khatimo kitaabka hore allihii soo dejiyey waa kitaabkii towraad iyo injiil allihii soo dejiyey nabiyullaahi muuse iyo nabi nabiyullaahi ciise kusoo dejiyey unbaa nebi maxamedna soo diray sala allahu calayhi wasalam kitaabkana kusoo yani kusoo dejiyey furqaanow marka kitaabkan dambe iyo rasuulkan dambe haddaan la rumaynin oo aan la raacin iimaankii hore wuxuu noqonayaa mid aan jira yani allihii ku amray inaad rasuulka hore rumayso ayaa kugu amray rasuulka kalena inaad raacdo rumayso wa. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam gadaashii rasuul dambe lasoo diray ma jirto rusushii buu khatimay marka wixii ka dambeeya oo markaa rasuulnimo sheegto kaa la rumayn maayo waa la diid- waa la diidaya kaas leanna rasuul nabi maxamed ka dambeeya ma jirin Ah, risaaladii ilaahay wuu khatimay nabi maxamed baa lagu khatimay kutubtii ilaahay uu soo dejinayana kitaabkan qur-aankaa ilaahay ku khatimay ummaddanna waa ummaddii ummadaha ugu dambeysay marka ummaddan haddii akhirkeed yani gadaasheeda dambe uu dad yani no- nabinimo sheeganaya ay ka soo baxaan kuwaa la rumayn maayo la raaci maayo kuwa waxay sheegayeen waxaan jirin wey. Ah. marka qoladaa hore ehlu kitaabka waxa ay ku doodayaan xujadaas ay ku doodayaan waa xujo baadila wey waladiina kuwa yuxaajuuna doodaya fillaahi fii diin illaahi ilaahay diintiisa kuwa ku murmayo min bacdi ma stujiiba lah min bacdi ma stajaaba annaasu lahu lirasuul sala allahu calayhi wasalam dadku markay rasuulka raaceen oo rumeeyeen oo diintii qaateen oo xaqi fahmeen iimaankii la yimaadeen xujatuhum xujadoodu daaxidatun waa mid baadilo ah cinda rabbihim rabbigood agti tu la aqbalay maaha xujadoodu waa xujo baadilo wey wa calayhim dushooda waxaa ahaaday qadabun caro ilaahayna wuu u caroonaya walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabku shadiidun aaduda wa calayhim dushooda waxaa ahaaday qadabun caro ayaa ahaaday oo qofkii iimaanka iyo amarka ilaahay ka jeesto dee caro ilaahay baa ku dhacayso walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkoo shadiidun daran wey allahu aladii anzala alkitaaba bilxaqi walmiisaan allahu ilaahay alladii macbuudkii weeye anzala alkitaaba kitaabka soo dejiya bilxaqi xaq ku soo dejiy waalmiisaan cadaalada wa amara almiisaana ay amara alcadla cadligana amray wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalla saaca saacadda qiyaamo inay tahay qariibun mid dhowe allahu ilaahay alladii macbuudkii weeye anzala alkitaaba bilxaq kitaabka qur-aanka ilaahay soo dejiyey bilxaqi xaalu ku dhahan xaq baa ilaahay kusoo dejiyey kitaabka waa kitaab xaqa wey xaqii buu caddaynaya baatilkii buu caddaynaya walmiisaana cadligiina ilaahay baa amray wey cadli in cadaalad la sameeyo cadaaladda la qaato cadaaladuna waxay ku imaanaysaa in diinka lagu dhaqmo wey kitaabka ilaahay in la raaco sunnada rasuulka in la raaco sala allahu calayhi wasalam taasay cadaaladda ku imaanaysaa maxaa yeelay cadaaladda dhabta ah iyo waxa dadka masaalixdooda ku jiro ilaahay iyo rasuulkiisa u caday markii la raaco unbay imaanaysaa wixii ka soo haray ma noqonayso cadaalad dhaba ma noqonayso marka walmiisaan waa cadligii maxaa marka yani cadaaladda miisaan maxaa looga cabiray miisaanku waa aaladda insaafka yani markii cadliga la samaynayo wa- yani markii wax la miisaamo oo wixii la isla ekeeyo ay simaan markaas cadaaladdu imaanaysa sooma haddii laakiin miisaanka la la dhigi waayo waa dulmi ama waa jawr sooma marka miisaanku waa aalatulinsaaf wey yani cadliga aaladii lagu fulinayo wey kaasa ilahay miisaan ka amr marka walmiisaan amara yani alcadla cadligii buu amray wasamaaa rafacahaa wawadaca almiisaan baa ilahay fi suurati raxmaan wasamaaa rafacahaa wawadaca almiisaan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان aayadaha dhammaantood waxay amrayaan cadliga cadaaladda in lagu dadaalo oo qofka qof la arka xaqiisa la siiyo dulmiga la iska ilaaliyo iyo jawrka wamaa yudriika lacalla saacata qariib saacadda qiyaama gaaladu way way way inkirayaan way diidayaan mata saaca bay leeyihin saacadda qiyaama goormay noqonaysaa hadday jirto saacaddan aad sheegaysaan waa lain soo celin saacad qiya- qiyaamaa dhacayo dadka kulli waa la soo celinaya bacsi baa la soo noolaynaya dadkii dhinta horta aad leedihin goormo wey marka saacadda cilmigeedana ilaahay baa la keli noqday istaatara allahu bicilmihi waktiga ay saacadda qiyaamo dhacayso waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala cilmigeeda uu la khaas noqday kamid tahay cidna ma ogeysin wamaa yudriika markaa nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam adiga maxaa ku ogeysiiyey lacalla saacata qariib saacadda qiyaamo inay qariib tahay yaaba laga yaaba lacalla waxaa laga yaabaa asaacatu saacaddii qariibo laakiin adigu ma ogid qur-aanka waxaa la yidhaha mufasiriin wamaa adraaka iyo wamaa yudriik wamaa adraaka wax loo sheegay nabiga calayhi salatu salaam wuu og yahay un wey markii maadigaa laga cabiro wamaa yudriika laakiin waa waxyaalo aan loo sheegin wey hal aayad baa loo fasiray baa la yidhahdaa wamaa yudriika bay bacd mufasiriin leeyihiin wamaa yudriika lacalahu yazakka fi suurati cabas wamaa yudriika lacalahu yazakka marka maxaa ku ogeysiiyey inuu yani inuu dahirma inuu yani dahirnaanayo oo wanaagsanaanayo waa ninka yani acmaha ah aayaddu ka hadlaysaa laakiin inta kale waxaa la yidhahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam looma sheegin wey yastacjilu biha aladiina laa yu'minuuna biha wاladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna annaha alxaq yastacjilu waxaa dadejisanayo biha saacadda qiyaamo aladiina laa yu'minuuna biha kuwa aan rumaysnayn saacadda qiyaamay dadejisanaya waysweyne goormay dhacaysaa may dhacdo haddaba saacadda aad noo sheegaysaa aan noogu goodina may dhacdo saasay rasuulka ku leeyihin calayhi salaatu wasalaam goormay dhacaysaa way degdegsanayaan lianna imaatinkeedayba inkirsan yihiin may dhacdadaas waxay ku tusinaysaa waa beenin iyo diido ay diidayaan wey yacni ma jirtee may dhacdo hadday jirto goormayse dhacaysaa saacad go-an loo sheegay waqti go-an yastacjilu waxaa dadejisanayo biha saacadda qiyaamo aladiina laa yu'minuuna biha aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin aan rumaynaynin biha saacadda waaladiina kuwa aamanuu ilaah iyo nabiga rumeeyo iimaanka qaatay mushfiquuna way cabsanayaan minhaa saacadda qiyaamo ay ka cabsanayaan waxa ugu weyn ay mu'miniintu ka cabsanayaan yacni waa sa- dha- waxa dhici doono wey bacda albaxi marka laysi soo bixiyo leanna xisaab baa ka dambayso waa lays xisaabinaya ilaahay baa lagu soo hor istaajinaya aad bay saacadda qiyaama uga cabsanayaan way u camal falayaan fayacmaluuna biha wayaclamuuna waxay og yihiin annahaa ayadu alxaqu xaq inay tahay shay haabit ahoo dhici doonay wax ilaahay uu ballan qaaday oo qur-aanku caddaynayo oo rasuulkiisu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam inay tahay oy dhici doonto xaqiiqo ah saasay rumaysan yihiin way ka baqayaan way ka cabsanayaan way u camalfalayaano isticdaad bay u samaynayaan waaladiina kuwa aamanuu ilaahay iyo nabi rumeeyey mushfiquuna way cabsanayaan minhaa saacaddii bay ka cabsanayaan wayac- wayaclamuuna waxay og yihiin annahaa iyadu alxaqu inay tahay alaa ina aladiina yumaaruuna fi saacati lafii dalaalin baciid alaa hooyay ina aladiina kuwa yumaaruuna doodayo ama shakinayo fi saacati saacadda qiyaamo kuwa ku shakisan oo ku doodayo goormay dhacaysaa ma jirtee leh lafii dalaalin baadinimay ku sugan yihiin iyo jahli baciidin aada u fogo aada u fog maxaa yeelay saacadda qiyaamo inkirkeedu macnaheedu waxa weeye dadkan uu ilaahay khalqay makhluuqan uu ilaahay khalqay markay dhammaadaan oo dhintaan kadib lama soo celin karo waa la baaba ciiddaa cunaysa way baaba'ayaan marka waa inkiray inkirayaan awoodda ilaahay inuu soo celiyo makhluuqiidii marka waa jahli jahligaasna yacni muxuu noqonayaa waxay fahmi waayeen marka hore haddii uu ilaahay cadam ka abuuray soo celintu inay la mid tahay ama ay ka sahlan tahay wahuwa wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciidu wahuwa ahwanu calayh ilaahay makhluuqa kii bilaabay weeye uma yuciiduhu wuu soo celinaya soo celintaasaaba ka fududba caqligu saasuu rumaynaya caqligu yani wuxuu garanayaa shayga bilowgiisii soo celintiisu soo celintu inay ka fududa marka waa jahli dee baadiniman wey baadinimadaana waxaa u keenay jahli baadinimo baciid oo xaqa aada uga fog bay ku sugan yihiin oo jahliga u keenay alaa ina aladiina yumaaruuna alaa hooya ina aladiina kuwa yumaaruuna shakinaya fi saacati ku shakinaya ku doodayo lafii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin baciidin can ilxaqi xaqa aada uga fog allahu ilaahay latiifun bicibaadihi allahu ilaahay latiifun kii u naxariisanayo u dhimrinaya weeye bicibaadihi addoomihiisa yarsuqu wuu irsaaqayaa man yashaau qofkuu doono yacni risqigu u waasicinayaa wa huwa ilaahay alqawiyu alla yacni qawi a weeye wax walbaba awoodo alcasiizu oo qaalib ah wey oo marna baan laga qaalib noqonin asagu ka adag makhluuqiisa oo dhan ka adag oo ka awood badan oo marna aan laga adkaanaynin wey qalabadu waa ad- yacni waa adkaanta wey allahu ilaahay latiifun bicibaadih addoomihiisa mid u naxariisanaya weeye oo u dhimrinaya wey yarsuqu wuu irsaaqaa man yashaau qofkuu doono risqigu u waasicinayaa wuu u fududaynayaa bikayri tacabin yuu ilaahay irsaaqayaa subxaanahu wa tacaala min xaysu laa yaxtasib buu ka irsaaqaya yarsuqu man yashaa wa huwa ilaahay alqawiyu alle xoog badan weeye shadiidu lquwa awooddiisu ay aada u adag tahay alcasiizu oo qaalib ahoo ka adag weeye makhluuqiisa ka adag weye uunkiisa ilaahay wuu ka adag yahayo wuxuu asaga doonuu marinayaa man kaana yuriidu xarsa alaakhirati nasid lahu fii xarsih man qofkii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya xarsa alaakhira camala alaakhira camalka uu samaynayo wanaagsan yacni liajlillaahi buu u gudanayaa oo thawaabka aakhiruu ku doonaya xarsa alaakhira waa camal alaakhira aakhirada camalkeedii buu ku doonayaa cibaadada dhab buu u samaynayaa waxa wanaagee uu samaynayo dhab bay ka tahay wey camalka aakhirana waa ajir iyo thawaab inuu helo oo la abaalmariyo wey nasid lahu fii xarsihi camalkiisa waan u siyaadinaynaa baa ilaahay leeyahy hal xasanaa hadduu sameeyo toban baan oga dhigaynaa alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin waman kaana qofkii ahaaday yuriidu mid doonayo xarsa dunyaa adduunyo qofkii doonayana oo wanaaggii iyo waxa uu samaynayo adduunyuu ku doonaya aakhiraba ma rabo nu'tihi waan siinaynaa minhaa adduunyadii baan wax ka siinayna adduunyadaan wax ka siinayna mintu waa tabciidiya la yidhaha weliba waxbaan ka siinaynaa adduunyada oo waxaana waa maxay maa qudira lahu wixii looga qadaray un yaan ka siinaynaa adduunyada waxaa laga yaabaa yani camalka dadaalka uu sameeyey orodka uu dhigay iyo waxa la siiyey inay wax isu dhowaahay isagoo nafta ka dhacday baa wax yar la siin wamaa lahu fi laakhirati min nasiib wamaa lahu wama sugnaanin fi laakhirati aakhira min nasiibin wax dheefa kuma leh aakhirana dheef kuma leh liannahu umaba camal falaye qalbigiisaba kuma jirto ma uu socdabo waxba ka heli maayo aakhiro man kaana qofkii ahaaday yuriidu mid doonaya xarsa alaakhira aakhiro camalkeeda iyo sawaabkeeda qofkii doonayo nasid lahu waan u siyaadinaynaa fii xarsi waa ballanqaad ilaahay subxaana wa tacaala inuu dadka wan wanaagsan ee camalkooda aakhiro ula qasdayo inuu ilaahay camalkooda u barakaynayo wuu u siyaadinaya xasanada waa loo laalaabaya wain taku xasanatan yudaacifha wa yu'ti min ladunhu ajran cadiima xasanaha hadduu la yimaado hal xasano waa loo laalaabaya ilaahay agtiisa ajir weyn baa laga siinaya nasid lahu fii xarsi waman kaana qofkii ahaaday yuriidu mid doonaya xarsa dunyaa adduunyada camalkeeduu doonaya dheefta adduunyada yuu doonaya camalkiisii wanaagsanaa buu adduunyo ku doonaya nu'tihi waan siinaynaa minhaa adduunyada waan siin waxbaan ka siinayna minhaa adduunyadii baan ka siinaynaa yacni waxaa laga cabiray yani waxa uu helaya adduunyada ku helay adduunyada hataa wax kaamila kuma helay adduunyadaan u siyaadinaynaa ilaahay ma odhan waa u laalaabaynaa waan ka dharjinaynaa ilaahay ma odhan nu'tihi minhaa waxbaan ka siinaynaa adduunya wamaa lahu wama sugnaanin fi laakhirati aakhiro min nasiibin aakhiro waxba dheefa kuma le am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi llaah am lahuma waxaa u sugnaaday kuwan mushrikiinta ah shurakaau shuraka miyaa u sugnaaday kuwa ay ilaahay cibaadada la wadaajinayaan miyaa u sugnaaday kuwaasoo sharacuu u jideeye lahum ayaga min addiini diinka xaggiisa maa lam ya'dan bihi llah wuxuusa ilaahay idmin waxaan ay samaynayaan oy la imaadayaan yani shurakadan ay ilaahay ugu sharig yeelayaan iyo asnaamtan ay caabudayaan ma kuwaasaa u jideeyey wuxuuna ilaahay idmin oo uusa ogolayn raalli ka ahayn walowlaa kalimatun kalima walowlaa kalimatu lfasli walowlaa kalimatu lfasli kala baxa iyo kala saaridda kelimadeedu haddaysa jirin laqudiya baynahum oo kelimatu lfasli waa maxay waa kelimatun sabaqad min rabbika bitakhiiri lcadaabi canhum ilaa ajalin musama kelimada xukunkii way way kala faslisay oo ilaahay inuu yani wuxuu horey u ballan qaaday inuu cadaabka dib uu dhigayo ilaa qiyaamaha laga gaaro soo ma haddayna kelimada ahayn la qudiya baynahum dadka waa la kala saari lahaa waa la xukumi lahaa biihlaaki lkaafiriin wain jaa-i lmu'miniin gaalada waa waa la dabar goyn lahaa waa la cirib tiri lahaa mu'miniintana ilaahay wuu badbaadin laha am lahum ma waxaa u sugnaaday shurakaau shurako kuwa ay ilaahay la wadaajinayaan ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa ay la wadaajinayaan kuwaasoo sharacuu lahum u jideeyey min addiini diinka xaggiisa maa lam ya'dan bihi llah wuxuusan ilaahay idmin oo fasixin waxaan ilaahay jidaynin oo ilaahay uusan raalli ka ahayn maa shay lam ya'dan bihi llah ilaahay uusan ogolayn oo raalli ka ahayn ayay u jideeyeen oo diin oga dhigeen walowlaa kalimatu lfasli kelimada yacni xaqa ahee wax kala faslisay kala caddaysay haddaysa jirin oo ah in cadaabka la dib loo dibdhigayo cadaabkooda la dibdhigayo aan lagu soo dadejinayno cuquubada cadaad aan lagu soo dejinayn bitakhiiri alcadaabi canhum ilaa yowmi alqiyaama laqudiya baynahum waa la kala xugmin lahaa dadka waa la kala xugmin lahaa oo in gaalada la halaago mu'miniintana ilaahay uu badbaadiyo ayaa lagu kala xugmin lahaa wa ina adaalimiina kuwa daalimiinta ah lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabku aliimun xanuun badan wey wa ina adaalimiin gaalada waxaa u sugnaaday lahum cadaabun wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta ah lahum waxay leeyihiin gaaladu waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihin cadaabku aliimun xanuun lahum cadaabun aliim jumladaa dambe weeye khabarkeynadu wa ina aldaalimiina gaalada lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabkoo aliimun xanuun badan adaab xanuujiyo ayay leeyihiin tara الظaalimiina mushfiqiina mima kasabuu wahuwa waaqicu bihim tara الظaalimiin dhaalimiintii baad arkaysaa waad arki doontaa wey mushfiqiina inay yihiin kuwa cabsanayo mimaa kasabu waxay kasbadeen oo gaalnimada ah shirkigii iyo macaasida ay la yimaadeen ayay ka cabsanayaan hadhow markay xaqiiqada arkaan oo qiyaamaha laysu soo bixiyo wa huwa waxa ay ka baqayaan oo ay kasbadeenna jazahaasna waaqicun bihim mid ku dhacayo wey waaladiina akhyaarta aamanuu iimaanka la yimid wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey fii rawdaati ljannaat waxay ku sugan yihiin beero aada u raaxo badan oo janno ay ku sugan yihiin jannada beeraheeday ku sugan yihiin iyo nicmadeeda nicami ljanna wey beertu yacni waa nicmada wey meesha lagu raaxaysto yacni jannada nicmooyinkeedii bay ku sugan yihiin lahum maa yashaa'uun lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku- ku leeyihiin dalika kaas wlfadlu fadli weeye alkabiir oo aada u weyn labadaas firqo aad bay u kala fog yihiin tara daalimiina daalimiintii baad arkaysaa mushfiqiina inay yihiin kuwa cabsanaya mimaa kasabuu waxay kasbadeen wey gaalnimadii iyo dunuubtii iyo xumaantii ay ku jireen markay dhabta arkaan ee laysi soo saaro bacsiga la gaadho ayay ka cabsanayaan way qarqarayaan aad bay u cabsanayaan wa huwa kaas waaqicun bihim mid ku dhacayo wey yacni waxa ay kasbadeen jazihiis jazaa maa kasabu wahwa alcadaab wey wixii ay kasbadeen oy camal faleen oo gaalnimada iyo xumaanta ahayd jazihiisii baa ku waaqicun bihi mid ku dhacayo wey waa la cadaabaya waaladiina kuwa aamanuu aliya nabi rumeeye wacamiluu saalixaat acmaasha wan wanaagsan la yimid fii rawdaati ljannaat janna- jannaad jannooyin beeraheeda ayay ku sugan yihiin lahum waxay leeyihiin maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku leeyihiin wa alla wixay doonaanba isla markaaba waa la siinayaa jannada dhexdeeda wixii qalbigooda kusoo dhacaba dalika kaasi walfadlu fadli weeye alkabiiru oo aada u weyn wey dalika aladii yubashiru llahu cibaadah daalika kaas alladii kii weeye yubashiru llah ilaahay uu ugu bishaaraynaya cibaadahu addoomihiisa wanaagsan aladiina kuwaasoo aamanuu iimaanka la yimid oo alliya nabi rumeeye wacamiluu saalixaat qul waxaa tidhaahdaa laa as'alukum idin su-aali maayo idin weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala ajran ila almawaddata fi lqurba inaadun yacni mawaddo jaceyl ama inaad igu tixgelisaan fi lqurba qaraabanimada inaad igu tixgelisaan unbas mooyaane wax kale idinkama rabo waman yaqtarif xasana xasano qofkii la yimaaday camal falo nasid lahu waan u siyaadinaynaa fiihaa xasanadaas xusnan ajir baan u siyaadinaynaa ina allaha ilaahay gafuurun alla dunuubta dhaafo weeye shakuurun addoommaha camalkoodana ku shugriya macnaha ziyaadiye wey camalka yar buu ilaahay wax badan ku abaalmarinay shakuurka macnihiisa camal qaliila yuu hawaab badan ugu bedelaya dalika aladii yubashiru llahu cibaadah daalika kaas fadligaa weyn iyo jannooyinka iyo wax alla waxay doonaan oo yacni ay qalbigooda kusoo dhacaba in la siinayo dadka wan wanaagsan ee muuminiinta ee saalixiinta ah daalika kaas aladii kii wey yubashiru llah ilaahay ugu bishaaraynaya cibaadahu addoomihiisa aladiina kuwaasoo aamanuu aliya nabi rumeeye wacamiluu saalixaat acmaasha wan wanaagsan la yimid qul waxaa tidhaahdaa laa as'alukum calayhi ajra laa as'alukum calayhi ajra qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba aayadda waxay yani kusoo degtaan kuwii mushrikiinta ahaa yaa waxay leeyihiin ree makaad intay meel isugu yimaadeen rasuulku calayhi salaat ninka maxamed waxa uu noo sheegaya diinta wuxuu ku muxuu ku rabaa yani ku doonaya inaan wax ku siino oo ku tixgelino oo xoolo ku siino miyuu rabaa qoladaasaa lala hadlayaa mushrikul yani yani carab baa lala hadlayaa nimankii reer quraysheed qul waxaa tidhaahdaa laa as'alukum idin weydiisan mahayo idinkama rabo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada iyo xaqan aan idin sheegayo iyo dacwadan aan idinku faafinayo ajran wax ajra idinkama rabo ujro idinkama rabo inaa wax igu siisaan ila almawaddata fi lqurba qaraabo unbaan yani qaraabanimada uun igu ilaaliya igu jeclaado cabdullaahi bn cabaas baa wuxuu leeyahay ka aayadda la weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam nasabkiisu waa awsad ulcarab carab dhexdeeda ilaahay ka soo saaray ma jiro qabiil reer carbeeda oo uusan yacni qaraabo lahayn oo uusan gelin wey marka wuxuu weydiisanayaa waxba kale idinkama rabe waxaad igu ilaalisaan un dhibaatada iga daaya iyo dhibka xaqaan idiin sheegaya qaata qofkii kaleeto aan markaa qaadanina waa inuu dhibka yareeyo igu tixgeliya ehelnimada iyo qaraabada igu tixgeliya tafsiir labaad waxaa weeye markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine u hijrooday yaa nimanka reer ansaareed ee wanaagsanaaba waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay sababtiisuu idinku hanuuniyey intay isu yimaadeen oo shiraan waxay yidhahdeen sababtiina ila sababtiisaa ilaahay idinku hanuuniyey walaashiin baana dhashay oo nabiga awowgiis cabdimudalib gabadh ree ansaareedaha dhashay marka ree awowbay u yihiin ree- yani reeayey bay u yihiin soo ma marka aan xoola ururinoo rasuulka aan u geyno yani waa nin mas-uulahoo dadkao dhan u imaanayaano waxyaalahan loo imaanay imaanayso wax uu ku dabara ma hayee aan xoolo u aruurin xoolihii baas isku soo qaadeen markaa rasuulka oola yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxba xoolaa idinkama rabo wanaagga iyo khayrka un iyo ehel yani yani qaraabanimada iyo maw- yani taa un igu jeclaada bas Ah, taa un baan idinka rabaa xoolo idinkama doonay yani waxaan ilaahay ila soo diray waxba kuma doonaya aniga ilaahay baa subxaana wa tacaala ka kaafiyey eh, makhluuqii uu u baahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ila almawadata fi lqurba qul laa asalukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba qoladaa reer ansaareed bay aayadda kusoo degtayna waa la yidhaha waa tafsiir labaasuma soo nuzuulka aayadda waman yaktarif xasana xasano qofkii la yimaado yani camal falo nasid lahu waan u siyaadinaynaa fiihaa xasanadii xusnan yani sawaaban ajir baan u siyaadinaynaa hal xasanuu la yimid toban baan ooga dhigaynaa ilaa sabci miati dicfin ilaa adcaafin kasiira wallahu yudaacifu liman yashaau in allaha ilaahay gafuurun alla dunuubta dhaafo weeye dadka toobadkeenu ilaahay u dembi dhaafa muuminiinta u dembi dhaafaya shakuurun mid ilaahay camalkooda u laalaabaya wey wuu u siyaadinayaa camal am yaquuluuna iftaraa cala allahi kadiba am yaquuluun bal yaquuluuna waxay leeyihiin iftaraa cala allah ilaahay buu ku been ku abuurtay kadiban been yani rasuul baana ilaahay xaggiisaa layga soo diray tan uu leeyahay ilaahay buu ku been abuuranaya fa in yasha illaahu ilaahay hadduu doono yakhtim calaa qalbik qalbigaaguu daboolayaa wayamxu llaahu lbaadila baadilka ilaahay baa tirtirayo wayuxiqu lxaqa xaqana wuu sugayaa bikalimaatih innahu ilaahay caliimun alla og weeye bidaati suduur rasuulka calayhi salaam kuwa gaalada beeniyey waxay leeyihiin ilaahay buu ku been abuuranaya ilahay xaggiisa lagama soo diro haddii waxaan ilaahay kugu soo dejinaamaa ilaahay uusan raalli ka ahayn adigu aada oola timaado ilaahay hadduu doono adiga wuu kugu filan yahay laakiin ayagu looma dirsanin rasuulka yacni ah, xaqa uu oola yimid diidada ay diidayaanba waxay leeyihiin ilaahay buu ku been abuuranaya hadduu doono ilaahay adiga qalbigaaga yuu daboolayaa yacni waxaad sheeganaysa iyo waxa kugu jiro yani hadday say sheegayaanba ay tahay wada ilaahay subxaana wa tacaala baadilkuu tirtirayaa xaqana wuu sugayaa bikalimaatih waxaanay ku doodayaan laakiin waa baadil xaq buu ilaahay sugayaa baadilkaana wuu tirtirayaa waxa quluubta ku jirana ilaahay baa og qofka wanaagsane wax fiican qalbigiisa ku jiro iyo waxa qol- qofka qalbigiisa waxaan ku jiran ilaahay baa og subxaana wa tacaala am yaquuluun waxay odhana bal ay yaquuluuna waxay odhanayaan iftaraa cala allahi kadiban iftaraa cala allah ilaahay buu ku been abuurtay kadiban been buu ku been abuurtay fa in yasha illaahu ilaahay hadduu doono yakhtim calaa qalbig wayamxu llahu lbaadila baadilka ilaahay baa tirtiraya wayuxiqu lxaqa xaqana wuu sugayaa bikalimaatihi buu ilaahay ku sugayaa kalimaadkiisa weeye waa waxyiga uu soo dejinaya iyo xaqa xaggiisa ka yimid innahu ilaahay caliimun alla og weeye bidaati suduur waxa qulubta ku jira wey wa huwa ilaahay aladii macbuudkii waa yaqbalu towba towbadda aqbalo can cibaadihi addoomihiisa ka aqbal wayacfuu cani sayi'aat xumaantuu ilaahay dhaafa wayaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysa wahuwa ilaahay alladii macbuudkii weeye yaqbalu towbata towbadda aqbalo addoonkiisu markuu towbad keeno muuminka ilaahay towbadu ka aqbala can cibaadihi addoomihiisa ilaahay towbadu ka aqbala wayacfuu cani sayi'aat xumaantuu ilaahay dhaafa iska cafiya wayaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa tafcaluun waxaad samaynaysaan ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا كوا ألي النبي الرمي إلهي سبحانه وتعالى وأجيبيا عمل كوذب وأقبليا آمنوا إيمانك ليمن وعملوا صالحات ويزيدهم إلهي وحؤ الزيادنيا من فضله فضلك يسوء الزيادنيا والكافرون كوا قالدا لهم وحيليه عذاب عذابك شديد آد أدرم إلهي أكتس جزاء رقي أبال مرين أرق يا إلهي أكتس أطالو كوا قالدا أود الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله